عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التسمية على كل حال وعند الوقاع هذا كان باب التسمية magacoogii ilaah subxaana wa tacaala ilaahay ama bisankii laba qabanaya lalaba imanayay calaa kulli xaalin waa axwaashoo dhanba oo taas in lalaba imanayay baabkiisii yahay ama dee taa inuu mashruuc yahay iyo cinda alwiqaaci jimaaca agtiisa bal waxaan ku jirnay baa inoo bilaabantay kitaabalwuduu kitaabalwuduu baan kuba jirnay marka waxaan soo aragnay weysada bal maalan dee inay fardi ay taamo dee fardo aayaadkii qur-aankaa suuratulmaa-ido fardnimadeedii iyo shardiga ay salaada sixadeeda ay shardi u tahay iyo fadliga lahayd waa tii alqurulmuxajaluun aynu soo marray xagga marka leega isbaaqa weysada iyo takhfiifkiisana bal ama xubnahay qaarkood dee maro keliya laba maydho iyadoo abwaabtaasi ay dambayso uu inoo soo dhigtay sheekhu raximahu llahu tacaala isagoon dhammayn oo jaanibka weysadii iyo khaasatan kayfiyadeed iyo sifadeed iyo waxaa hagaag aan ku gudagelin iyo waxyaalo kuba tacalluqsan ayuu sheekhu abwaab baabkani uguba horeeyo oo baabkani isagu weysadii baaban odhan karnaa waa raacsaniyo waa tasmiyadiiyo laakiin istinjada iyo wixii kuba tacalluqsanaa ayuu kolley dee munaasabadan istinjada iyo wixii kuba tacalluqsan iyo calaaqada ay la leedahay weysada ayuu soo dhexgeliyay istidraad ahaan marka dambena wuxuu dib ugu laabmi doonaa weysadii wixii kuba tacalluqsanaa kolleyna waa tanaan dee cinda akhar ahlicilmi inay sunnaba tahay weysada markaa la weysaysanayo bilowgeeda in ismiga ilaahay la xuso in bismi illaahi la yidhaaho taas bal sheekhu wax kitaabkeennan shuruuddiisa gaadhsiisan oo ah tasmiyada iyo bal wixii kuba tacalluqsanaayoo khaasoo weyse ku khaasaayoo sheekha uu isagu warinaya ama shuruuddiisa buuxinaya ma jirto waxaana da'biga bukhaari ay tahayba inuu cumuumaadka iyo waxyaalaha mutlaqaadkaa sideeda isagaba daliishado u xudaysto marka markii uu aanu xaadiisyadii kuba timi shardigiisa ayn xagga tasmiyada weysada markaa la weysaysanaya aanay isagu kuwii uu warinayay shuruuddiisa buuxinaya aanay ahayn ayuu bal cumuum weliba aan xadiidkan daahir ahaynba ayuu soo qaato ah in ismiga ilaahay lalaba yimaadaa fii kulli laxwaal uu jidaysan yahay marka maxaa ka mid noqonaysa weysadiibaa ka mid noqonaysa meelihii uu jidaysnaa bal markaa baabka wuxuu yihi baabu tasmiyati calaa kulli xaalin xadiidkana cumuum bal cumuumkaasi ma jira mise ma jira xadiidkan kuba arki doonaa bal tasmiyadii iyo ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa xusitaankiisii axwaashii oo dhan iyo wa cinda alwiqaac tani waa cadfu khaasin calaa caam wiqaacuna waa jimaaci waqtigaa jimaaca iyadana tasmiye in lalaba imanayo marka waxa ay tahayna dee tan waa taxadiidku uu inooguba yimi uu inoo soo naqlin doono san buu usii khaas yeelay kan gaar ahaan uguba xusay bal wixii intaa dhaafsan xadiidkan kuba arki doonaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa jariiru can mansuuri can saalim bni abiljacdi can kuraybi can ibni cabaasi yabluqu nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaal bal dee sanadku waa rijaashii saxiixa jariirkaana ina cabdilxamiid baa la yidhaha mansuurna waa ina muctamirayno habeen dhoweydba soo haynay saalim ibni abiljacdina waa nin taabiciya oo hiqa ah axaadiis badna bal taasba weeye oo reer kuufaba ah waxaana jirta kolkol axaadiistii soo badnaato hiqaba haba ahaadee cumar iyo cali iyo markuu ka warinayo dad uu la kulmay maaho kollay sanadka inqidaac baa jiraya ama irsaalle waa la yimaadaa dad aanu la kulminoo isagoon waasidadii aanu sheegin uu bal matalan axaadiid kaba wariyo waa irsaal haddaan tadriisba kaba dhicin saalim ibn abiljacdi bal waa nintaasa waan leehay koraybna waa teen habeenka dhaweyd sooba hayne cibaara inoo timacaa wayabluqu nabiya sala allahu calayhi wasalam naa waxay ka mid tahan alfaadaha xadiidkan marka uu inuu marfuuc yahay la warinayo lalaba yimaado waxay la mid tahayna iyadoo halkan caninabiyi sala allahu calayh wasalam qaala ama ana nabiya qaala isagoo yidhi unbay laba mid tahay marka haddii markaas saasoo kale saxaabigii lasoo gaadho cibaaradani ay timaado yabluqu nabiya ama yabluqu bihi nabiya ama yarfacuhu ama yanmiihi ama riwaayatan waana alfaado kitaabka ku wada iman doona waxay la wada mid tahay uun waa marfuuc oo iyadoo si sariixa oo cad rasuulka ilaahay loogu tiiriyey unbay la mid tahay rasuulka ilaahay buu gaadhsiinayaa xadiidkan waa xadiidu rasuulka ilaahay kaba warinayo qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh low anna axadakum axadkiin oo hadday dhacdo sugnaato mid idinka idinka midi idaa ataa marka uu yimaado ahlow ehelkiisa macnaa marka uu doono inuu u tago weeyo dee kol haddii xaaladii iyo ficilkii la gudagalo waqtigaa dikri iyo tasmiya ma jidaysne marka uu doono ehelkiisa inuu u tago ee uu laba kulmo hadduu ay dhacdo inuu yidhaaho qaala bismi illaahi allaahuma janibna shaydaana wajanib ishaydaana maa rasaqtana ilaahayow naga fogee shaydaanka nagakana dheeree shaydaanka wixii aad nagu arsaaqdee kulankan aan kulmayno aad naguba siisee dee awlaadiyo waxaaseed noo qadartay ilaahu iyagana shaydaan ka ilaaliyo ka xafid hadduu taa yidhaaho oo faqudiya la qadara baynahumaa waa labadan shaqsiya kulmaya dee waa taas dhexdooda waladun waladoo isagoo dikriga la yimi ama tasmiyada laba yimi iyo ducadaas kulankaa uu tasmiyada kula yimi ilma ugu calool galo lam yadurahu ay lam yadurahu shaydaanu shaydaanku ma dhibayo badan ahaan umana dhibayo diin ahaanna uma dhibayo waa guud ahaanba ilaahay baa subxaanah wa tacaala xafidaya ilaalinaya oo kuba dhowrayo isticaad ducadan iyo tasmiyadan ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala ku xafidaya wixii halkaa habeenka calool galay oo uu shaydaanka kaba xafidaya bal xadiidka waa soo celcelin doonaa iyadoo dee abwaabtiisu nikaaxii ay halkaa ay ahayd halkan weysaan kuma jirnay xadiidkanna marka la eego wax dee weyse ku tacalluqsan oo lafdigan aan kaba faa'iidaysanayna iyo tasmiyadeed iyo bisinla laba yimaado weysada bilowgeeda maba jirto haddii aan markii hore idhi bukhaari alfaadda cumuumka ama waxa weeyaan iyo mudlaqaaba waa xujaystaa waa daliishadaa kuwa kalean arki doona wax khaasibayaanay meesha kuba imanna alfaadaha cumuumka halkan cumuum xadiidkani leeyahay oo aan idhaahno weysadiina way noo soo gelaysaa lafdigan baa inoo shamlinaya ma jirto oo dee lafdigii baaba khaaso wuxuu ku khaasiyey wiqaaciyo jimaaci marka walow imika halkaa cumuumkaasi aanu jirin haddana aimadii xadiidka sharaxday ama kitaabka sharaxday waxay idhaahaan waa bukhaari jaanibka istidlaalkiise dee waxaa laga faa'iidaysanayaa min baabi awlo tasmiyadin weysadan oo waxaa looga faa'iidaysanayaa xaaladaa jimaaca oo xaalo ah haddii la bilaabo laysamray in la aamuso dikrina aanu meesheed lahayn ama aanu jidaysnayn kol haddii bilowgeedaas iyo markaa la doonayo tasmiyadan la jideeyey axwaashii kale iyo xaalaadkii kalena min baabi awlay noqon oo dee meelaha kale in dikriga laysuba diidin aamusa aan laysba farin waxay noqonaysaa min baabi awlo bal jaanibkaaba weeye bal waa in halkan macnaha ama munaasabaday muujiyeen ee laakiin waxaa jirta bal xadiid abu daa-uud iyo axmed iyo aima ay wariyeen oo ah in dee laa wuduani man lam yadkur isma allah wey inaanay weysa uba sugnaanin ruuxaan bismiga ama ismiga ilaahay laba iman bal taas kolley alfaadana xadiidku waa leeyay aimo kala duwanna xadiidka way wariyeen marka aimada qaarkood kollay maqaalo sanadkiisa ku sugan baabay u celeeyaanoo saasa imaam axmed lagaba soo naqliyaa baabka waa mowduuca tasmiyada bilowga weysada inaanu wax xadiidoo haabita ama fiicani aanu adigu xoogli aanu kuba sugnayn laakiin duruqdiisa marka laysu geeyo riwaayaadka qaarkood kollay saxaabo kala duwanna meesha way soo galaan oo aimadu dee kutubtooda inoogaba sugane duruqda qaarkood majmuucoodu xadiid xasana waa noqonayaa taasba wuu noqonayaa waana xadiidan kaba qaadanayno waqtigaa tasmiyadeeda iyo in bisinka lalaba yimaado waqtigaa weysada la bilaabayo kolleyna dee waxaan leeyahay akaru ahlicilmina waxay ka dhigaan istixbaab uun lafdigan ah weyse umay sugnaanin ninkan ismi ilaahay ku xusinna waa weyse dhami umay sugnaanin bay kaba dhigaan waanay jirtaa bacd alculamaa iyagu dee waajib halkan kaba dhiga ama bacdigood kala qaada xaalada camdiga iyo xaalada nisyaanku hadduu iloobo inuu dee weysadiisa way u ansaxaysaa laakiin hadduu camdiyo sida isxaaq oo kale ibnu rahawey lagaba soo naqliyey weysadiisi ma ansaxaysee calaa kulli xaalin bal waxaan leenahay xadiidkaas iyo bal duruqdiisaas ayaa waxa inoo faa'iideynayaa ee arrintan imika halkan aan kuba sugan oo ah bilowga bisin in lalaba yimaado taas bahaaqi oo kale xadiiduu isagu soo saaro rasuulka ilaa inta biyo la keenay dadna ay joogeen weelkii intuu gacantiisa dhex geliyey uu yidhi tawada-uu bismi illaah dadkiibuu amraya bisinka ilaahay kuwa weysaysta taasna way uba daliishadeen ama u xujaysteen xaggan bisinka ee laakiin inuu sunno yahay waa akaru ahlicilmi qowlkooda barhkood yar xoogeeyaana way jiraan kuwa aan ku teginna dee waa sida aan soo sheegay bay waxay ku xambaaraan inay tahay sida dee fadli markaa kamaalkii jaanib kalena iyagoo maqaalkaa barhkood ee xadiidka uga soo naqliyeen ama baabkaba ay kaba dhigeen axaadiidiisu inaanay sugnayn ayaanay ugu tegin inuu waajib yahay bal tasmiyo bisinka lalaba yimaada waa shay mashruuca oo bilowgiisii inoo jidaysana dikrigaa lalaba imanaya ama xadiidkani dee abwaabtiisii kale wuu inooguba dambeeya baabu maa yaquulu cinda alkhalaa'i bal wixii uu odhanaya shakhsigu wakhtigaa uu xaajada gudanayo kaniifkii ama meelihii kale la midkaa ku xaajo gudanaya uu joog gaadho bal taas ayuu baabkiisii yahay xadaanaa adamu qaala xadaanaa shucbatu can cabdilcasiis ibni suhaybin qaala anahu qaal samictu anasan yaquulu cabdulcasiis ibnu suhayb baa wuxuu ihi anas baan maqlay xaaluu ku qowlayo rijaashuna waa rijaal kitaabka aada iyo aada uguba badan intoodube kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dakhala marka uu galo alkhalaa'a waa meeshii uu ku xaajo gudanayay uu galo qaala wuxuu odhan jiray allaahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'is tan buu odhan jiray bal alkhalaa iyo alfaadihiisa way yar noo dambeeyaan ama alfaadaha dakhala beddelkeeda la wariya xadiidka oo markaa dambean yar eegi doonaa waana isu keen fasirayaane rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh marka uu ama kaniifkii ama halkii kaleu xaajadiisa uu kuba gudanayo soo gaadho ayaa wuxuu odhan jiray isticaadadan buu la iman jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubsi waalkhabaa'is tan uu laba imanayaana horta mid weeyaanoo dee waxa weeye waa idhaaran lilcubuudiya alcabdu cabdan waa intasaama bal markaa waa cubuudiyadii xaqeeduu gudanayo midi waa mid oo sanuu laba imanayay waa laga maqlayay oo sare u qaadaya jahrigaa uula jahrayeyna waxaydi litacliim oo haddaanu rasuulka ilaahay sare u qaadin oona ulaba jahrin dee saxaabadu inoomay soo dabdiseen oo inoomay soo naqliseen oo dee may maqasheen jahrigaa uula jahrayna waa litacliim oo iyada halkaa in lala jahro waa sunna ma odhanayno ruuxii isagaa dee uu istiraysanaya rasuulka ilaahay isticaadadiisuna waa adaan lixaq alcubuudiya taas bay ahaydba cubuudiyada xaqeedii oo rabbigii ayuu dee magangelayuu ka magangelayay bal shayaadiinta lafdiga min alkhubuthi walkhabaasan kollay tay raajax yeelaan waxa weeye ba'da in la damiyo oo khubut la yidhaah haddii khubthi laba yidhaahana waa takhfiifun asalku waa damada iyo in la xarakeeye sukuunkani takhfiifun buu noqonayaa marka haddii aan taa kaba dhignoon asalna taa ugaba dhigno macnu khubudku waa jamcu khabiisin waa wixii xumaa laguma fasiray shayaadiinta kuwooda lab khabaaisna waa jamcu khabiisatin oo lagu fasiray waxyaal dee shayaadiinta kuwoodii la digaayo macnaha waa shaydaanka halkan meelaha lagu xaajo gudanayana dee si xadiid bay nooguba yimi oo xushuushtu waa muxtadara shayaadiintii waa meelaha ay xiiseeyaan ay joogaan bay kusoo xaadiraanba haddaba in waxa weeyaan shayaadiintaas dhibkoodii guud ahaan dukraantoodii iyo inaadkoodiiba ayaan ilaahu kaa magangelayaa buu odhanaya rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh bal haddii bacda laba reeboo la yidhaaho asal weeye oo taasoo aan lagaba dhigin inay takhfiifba tahay ee imika oo aan markaa jamac de khabiid jamicii aan lagaba dhigin oo macno mufrad uu yahay khubsigu shayga makruuha la naco ama la dhibsado waa laba yidhaah waxay yidhahaan haddii hadal lagu sifeeyana si ibnualcaraabi uu yidhaaho waa cayda oo hadalka kiisa xun ee khubsi laguma sifeynaya waa shatmigii haddii diime iyo waxyaalahaas laguma sifeeyana marka waxaan khubsiga lagu sifeeyey uu yahayna waa gaalnimadii buu noqon cunto haddii la yidhaah waa cunto xunna waa wixii xaaraamta ahaa ama cuntadii xaaraamtahayd buu noqon wixii la cabayay haddii la yidhaah waa wax khabiisana ama khubsigan laguma sifeeyana waa wixii dhib lahaa ama daariga ahaa ayuu noqonayaa bal markaa haddii khubsiga laakiin waxaan ku kaaftoomaynaa bal macnaha hore siaynaan mar haddaan macnahan dambe kuba fasiro wixii xumoon aan kaba dhigno khabaaisna inaan wax kale iyo macno kale ugu doondooninoo tan muqaabila ama u munaasiba ee bal rasuulka ilaahay taasuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubsi khubusi walkhabaais taabacahu ibnu carcarata can shucbata waxa weeye in shucba xadiidkii laga warinaya waxaa ka wariyeyna aadam ibnu abi iyaas marka wuxuu leeyahay sheekhu cid kale la wadaagsatay oo ina carcara maxamed ibnu carcara xadiidka isaguna shucbo waa ka wariyey lafdiganna waa lafdigaase idaa dakhala alkhalaa'a lafdigaas baanu kula wariyey isagu wa qaala qundarun can shucbata waxaa kaloo xadiidka ka wariyey dee ninkii dadkaba axaadiidiisa ugu sii aqoon badnaa mulaasamadii badnaydee uu laasamay daraaddeed sanado badan waa qundar maxamed ibnu jacfar waa isna shucbo ka wariyo isaga laftigiisu muxuu ahaa idaa dakhala idaa ata alkhalaa idaa dakhala bedelkeeda marka uu yimaado alkhalaa wa qaala muusa can xamaadin muusa waa muusa bnu salamata tabudaki horeynu kitaabka uguba soo aragnay sheekha bukhaari waa sheekhiisiie xamaadna waa xamaad ibnu salama oo muusa hadduu xamaad idlaaqo xamaad ibnu zayd maahe waa xamaad ibnu salama isagu wuxuu yidhi muuse isagoo xamaad ibnu salame xadiidka ka warinaya idaa dakhala oo lafdigii hore uu la mid yahay wa qaala saciid ibnu zaydin xadaanaa cabdulcasiisi xamaad markaa cabdulcasiis buu ka warinayaa shucbo uu la sinaanayaa in waxaa kaluu saciid ibnu zayd yidhi xadaanaa cabdulcasiisi idaa araada an yadkhula waa laftii inoo fasiraya kuwaa hore saciid ibnu zaydkana waa saciid ibnu zayd ibnu dirham imaamkii xamaad ibnu zayd bay walaala yihiin waa imaamkii kolley waana isla dabaqo labadooduba atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa weeye riwaayadiisana isagu halkan waa mucalaqe bukhaari kitaabkiisa aladabulmufrad buu ku dhammeeyey ama sanadkeeda kuba dhammeeyey gees kalena bukhaari saciid ibnu zayd kitaabkan saxiixa ah meeshan mooye meel kaluu wax kaga wariyey ma jirto meeshanna waa meesha mucalaq ah kolley waa nin dee markay noqoto un dabaqada xasiibkiisa xasan laguma sifaynayo waa nin saduuqa maha dadkii iqaada ee sare sida walaalkii oo kalea in kolkol akhdaa iyo awhami way kaba dhacdaayo sidaa daraaddeed in waxa weeyaan xadiidkiisa bal waxaaba lagu sifeeya dee inuu xasan martabadii u noqonayo waana xadiidkii ku dhammeeyey ama sanadkiisa uu ku dhameeyey kitaabkiisa aladabulmufrad laakiin bal maxaa jira un alfaado horta lafdigan alkhalaa asalka hore dee waa meesha bannaan un ayay ahayd dee marka aan kanifiye laba tegayna ruuxuu doonaya xaajadiisa ina gutana meelaha cidlooyinka iyo bannaanada laba tegi jiray markii dambena maxaa laguba idlaaqay meeshii lagu xaajo gudanaya loo diyaariya laakiin imaka alkhalaa imaka hadday tahay meel meelahansa kaniifyadoo kale loogu talagalay xaajo gudashadeed iyo hadday tahay meel uu ruuxu xaajadiisii ula tegay uun lafdigani waa inoo shamlinaya allahuma waxay kala duwaandeen marka ay noqoto meeshii kaniifkii ahayd marka uu gelayo ayuu noqonoo gelitaanku meesha gelitaankeedii buu noqon meelaha kalena dee waa meel iskaba xaajo loguma talagelin oo bannaankaa la iskaba marayahede marka uu doono ficilkii inuu sameeyo dee uu doonayo inuu fadhiisto ayaaba dikriga imaatinkiisa uu laba imanayo ama isticaadadan la imaatinkiisa uu noqon cibaaradan dambe saciid ibnu zaydna idaa araada an yadkhula taa hore inoo fasiraysaa waayo hadduu galaba meelahaasi meel dikrina ma aha waa iska aamusayaae laakiin marka uu doonayo inuu galo ayay tao riwaayadani waxay noo cadaynaysaa riwaayaadka kale ayay nooba cadaynaysaa bal xadiidka taasi aynooguba yimo waa dikriga kitaabkeenna inooguba sugan kaniifka haddii la gelayo wax intaa ka badanoo kitaabka inooguba imanaya ama inooguba suganna maba jirto waxaa jirtana waa tan dee bismillaahina laakiin xadiid ay kuba soo aroorto ruuxu inuu isticaadada horteed bisinka uu laba yimaado bismillaahi yidhaaho xadiidba ay kuba soo aroortaa jirta qolooyinkiina fatxubaari haysana ma garan karo dee dabcadu inay isku mid tahay markuu xadiidka qabanaya lafdigaas waa xadiidka keliya uu leeyahay riwaayada keliya uu leeyahay bisinkaa kuba yimi ayaa wuxuu soo naqliyaa waqad rawa alcumariyu waa si aniga i taalla hada alxadiida minda xadiidkeennan uun cabdilcasiis can anas ayaa nin uu cumari ku magacaabay bal waa dabcada waxaa dhacaye ayaa wuxuu soo naqliyey ama kuba wariyey anas ibnu maalik waa xadiidkii marfuuc ahaa halkay ahayd rasuulka ilaahay baa sidaa yeeli jiray ayaa lafdigu ah idaa dakhaltum lkhalaa faquluu bismi illaahi acuudu billahi min alkhubsi walkhawaati sanadku waa sanad saxiixa oo sanad shardigii muslimba bal markaa waxaa adigu jirta waxaa dee waa riwaayo la qaadan karo oo ah inay waqtigaas kaniifka la gelayo bisin lalaba yimaado bisinkii markaa lala yimaado dabadeedna isticaadadan lala yimaado xadiidka waa inooguba sugantahay laakiin waxaan lahaa qolooyinkiina fatxi haysta aniga ii taala qad rawa alcumariyu ama camriyu kolba kii laba yidhaahaba waa nuskhada waxaa dhacay kolley ma eegin nuskhooyinka kale fatxulbaari laakiin sababku waxa weeye in la yidhaha almacmariyu haddii idinkana camriyu ama cumariyu idiin taalo sawaabku waa almacmariyu in la yidhaho waa nin xasan ibnu cali ibnu shabiib laba yidhaaho oo nisbadana leh weeye ninku waa adugu khada ku sugan uun xagga dabcada bal qolooyinkiina fatxi haysta inta kale waan soo aragna baabu wadculmaayi cinda alkhalaa'i wuxuu u baabaysan yahay dhigitaankii laba dhigayay biyaha kaniifka agtii ama meeshii kale lagu xaajo gudanayay dee inagii waaba tan imika laba sii dhigto waabay taal dee iyadiioo ruuxii si uguma istinjooda ama dee taasoo kale looguba dhigo biyo halkaa looguba dhigo bal wixii kuba yimiyo baabkeedii weeye xadaثna cbdاللahi بn mحamedi qal xadaثna الhashim بn الqاsim qal xadaثna wrqاء can cubaydالlahi bn abi يزيid can iبni cabaasi an النabiya slى الlaه عalيه وasلم dakla الkhlاa sanadka koley casharku si inoogu socdo rijaashii صaxiixa kol hadday yihiin soona noqnoqon doonaan waxaan saa uguba sii joogjoogsanaa ma jirto ee hashim بn اlqaasimkan waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo hiqa ah kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh wuxuu aada uguba shuhuroobay kunyadiisa abunadir ayaa magaciisa loogaba aqoon badan yahay ama uu kaga shuhuroob badan yahay laqab uu leeyaho qaysar la yidhaahna waa jiraa qaysarna waa la yidhaha abunadirna waa kunyadiisa uu aada uguba shuhuroobay magaciisna waa kan inoo dhigtay waxaan leeyahay waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo cabdullahi ibni maxamedka sheekha bukhaarina waa almusnadi ama aljucfi ninka ku xigaa warqaa warqaa ibnu cumar baa la yidhaha kolley waa magac keliya oo bukhaari iyo muslim iyo dee magac kale oo san lama midi kuma jiro warqa ibnu cumar alyashkuri abu bishrin alkuufi waa nin bal markaa kolley waa nin hiqaan leenahay laakiin waxay culimmadu yidhaahaan markuu warqaa waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaaye hadduu halka tilmiidkiisu atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba ahaaye markuu mansuur ibnulmuctamirkii aynu soo marnay ka warinayo riwaayadiisaas waxbaa ku yar sugan ama dacfi iyo liin baa kuba sugan bukhaari iyo muslimna may dhicin inay warqa oo mansuur kaba warinaya ay dhigteen labada kitaab warqa waa ku sugan yahay mansuurna waa ku sugan yahay laakiin marqa markuu mansuur kaba warinayo khaasatan xagga marka la eega mansuur markuu ka warinaya riwaayadiisaa kuma xoog badna ama nooc dacfi baa jira saa daraaddeed labada sheekh aslan kamay warin warqa oo kaba warinaya mansuur laakiin sida kale waa nin hiqaan leenahay cubaydullah bni abi yaziidna bal mar kale aan ku laami doonaa waana axaadiis badan magaca aabihiina aan laba garanayn suu xaafidba halkan imika uu kuba yidhaaho waana nin taabici oo taabiciintii yaryarayd kaba mid ah wuxuu uhi ibnu cabaas ana nabiya sala allahu calayh wasalam dakhala uu galay alkhalaa kaniifkuu galay meel buu galay xaajadiisii kuba gudanayo fa wadactu lahu waxaan u dhigay waduu'an biyo uu ku weysaysto oo imika halkan markii dee uu soo baxa si u helo uguba dhigay walow ay noo dambaysay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh biyo inuu kuba istinjooday dee baabkiisa aan kuba arki doono abwaabtii istinjadu waa tan inoo bilaabantaybe laakiin ibnu cabaas wuxuu imika halkan ugu dhigay si marka dambe uu soo baxaba ugu weysaysto dee bal haddii uu weyso u baahdo taasba weeyo fa wadactu lahu waduu'an wowduna way fadxisanta waa biyo uu ku weysaysto ama biyo lagu weysaystaan udhigay biyaan udhigay rasuulka ilaahi uu soo baxay xadiidkan kitaabuulcilmi baynu kuma soo marray xadiidka naftiisa qaale wuxuu uhi ma wadaca yaa dhigay biyahan yaa dhigay fa ukhbira waa loo warramay rasuulka ilaahay baa loo sheegoo isan hore u soo marnay habaryartii ibnu cabbaas maymuuna ayaa u sheegtoo u warantay fa qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allahuma faqihu fi diin waa u duceeyey macnaa dee wax wanaagsan buu sameeyey waaba tan oo ah in markaa rasuulka ilaahay buu biyo u soo dhoweeyey kaniifkiiguma soo gelino adabtiisaa soo deesee laakiin waa kaa meel buu uba dhigay markuu soo baxo uu kaba helo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh arrinkaasoo tilmaamaya waa yaraa weli ma qaangaadhinna waa imaka fahamkiisa iyo adabkiisa iyo bal xirsigaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu adeego u khidmeeyo waxyaalo u dhib yarayoo kuba dadaalayay ayuu ku mutay in dee bal wax la isugu duceeyo wixii uguba weynaa waa diintii ilaahay inuu fahamsiiye rabbina subxaana wa tacaala waa kii ducadiisa uba aqbalay eede lagu intifaacay cilmigiisii waa kaa baxri dee horeynu usoo marrayna ducada ee bal muhimku waa biyi ayaa loo dhigay rasuulka ilaahay si ugu weysaystay laakiin halkan imaka istinja inooguma sugna inuu ku istinjooday ee waa axaadiidka anasiyaba inooguma iman doonaan rasuulka ilaahay biyo waa ku istinjoodeen baabun laa tustaqbalu lqiblatu biqaa'idin aw bowlin ilaa cinda albinaa'i jidaarin aw naxwihi laa tustaqbalu haddii laa yastaqbilu nusqooyinkiina qaarkood ay kuma qorantayna dhib malaha ruwaadda bukhaari unbaa waxa weeyaan taas ku kala duwan waana macno keliyo laa tustaqbalu loo lama jeedsanayo alqiblatu qibladii biqaa'idin qaa'id waa saxaradii aw bowlinkaadii haddii la yidhaha laa yastaqbilu lqiblato qiblana mafcuul lagaba dhigana waa shaqsigii uu lama jeedsanayo lama qaabilayo qibladii biqaa'idan ow bowlin bukhaari baa xadiidka intani kuma sugna axaadiidta dambuu kaba qaatay oo wuxuu yihi markaa bukhaari baa leh ilaa cinda albinaa'i dhiska agtiisa un mooye oo hadduu ama kaniifu meel loogu talagalay dee in markaa xaajadan laguma guto ama waxa weeyaan meel kale oo dee dhisanuuno isagii kaba horeysuu kuba dhow yahay uu bal maalan xaajadiisii ku gudanayo iyada markaa looma diidayo oo lagama nahiyayo ilaa cinda albinaa'i jidaarin aw naxwi jidaar ama wax la mid ah oo dee wixii la midka ah haddii wax adigu asturayo jirhkiisa inta hoose qarinayo un meeshii uu jiro ama dhagax roon haba noqdo meel godu kuba dhaadhacay haba noqoto jirid iyo khashab iyo adigu bal waxyaala haba noqotay waa wixii saatirka ahaayee wax asturaya uun ee la midkaa jidaarkaas haddii uu agtiisa kuba sugan yahay oo uu ama markaa waxay ka dee waxa weeyaan markay noqoto xaggii qibladii uu ka xigo oo uu ka dambeeyo ama kaba horeeyo uun iyada markaa nahyigani dee waxa weeyaan isagii iyo nahyintan lagaba nahiyay markaa mwaa dee isagii waa shay jaa-isay u noqonaysaayo markaa nahyigan wuxuu khaas kuba yahay waa sa bukhaari maka halkan usoo dhigteen arkina doono markaa uu waxa weeyaan meel cidlo ah ama meel fado ah uu ruuxu fadhiisanayo wax saatirina aanu ka horeyn xadaana adamu qaala xadaana bnu abi dibin qaala xadaana zuhriyu an can cadaa bni yaziid allayhiyi can abi ayuub alansaariyi qaala anahu qaal aadam iyo ibnu abi dibi horta waa imaame magaciisa maxamed ibnu cabdiraxmaan baa laydhaa ee waanu inoo soo horeeyey intii de aan kitaabka kaba soo aragnay imaam baanu ahaa dabaqadii imaam maalika cilmi ahaanna dee adigu dadkii aqraantiisa ahaa camal ahaanna aqraantiisa ahaa dabaqa ahaanna iyo beled ahaanna aqraantiisa maxamed ibn abmoxamed ibni cabdiraxmaan abidiibigana mar dambe u abtirsiintiisa soo gelaya oo nin qoreysha weeye oo reer bani makhsuuma kolley martabadu gaadhsiisnaa waa ninka imaam shaafici lagaba soo naqliyey inuu yidhi kamaan qoomamoon axad culimmada ka midoonan gaadhin dee gaadhitaan la-aanta ama idraag la-aanta waxaan ahayn ibnu abidib iyo layth ibnu sacad macnaa layth ibnu sacad oo dee masar ah iyo ibnu abidibi kolley siduu kusoo gaarhi lahayd way adkayd oo dee isagoo saal jira ayuu dhintay layth malaha hadduu hore masar u tago waxbuu kaba gaarhi lahaaye macnaa labadaa caalim oo ka yar horreeyey isagoo dee dabaqadii mashaayikhdiisana ah ayaa bukhaari sheegay mee shaafici sheegay cilmiga ay lahaayeen daraaddeed iyo mansiladii ay joogeen inuu la kulan la-aantaa ka qoomamoodo waa mansiladaasu dee ibnu abidiiba uu kuba sugnaay zuhri ayuu kaba oranaya can cadaa ibni yaziid allayhiya can abi ayuub alansaariyi qaala anahu qaal kolley cadaa uu inoo soo noqnoqon doonaa waana taabici shahiira qaala wuxu uhi abuu ayuub alansaari qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi idaa ataa hadduu yimaado axadukum axadkiin alghaa'ida waa makaankii godnaayee xaajada laguma gudanayay waa meeshii xaajada lagu gudanayay uun falaa ma xaajadiisa falaa yastaqbil yaanu u jeedsan alqiblata qiblada walaa yuwalliha yaanu u jeedin dahrahu dhabarkiisa shariquu dhinaca bari u jeesta aw qaribuu ama dhinaca galbeed u jeesto qibladii hawna jeedsanina dabadana hawduwina laftiga horta alqaa'id asalka hore waa almakaanu almudma'inu min alardi meesha godan ee dhulka kaba mid ah markii dambena waa tan insaanka waxaan ka soo baxayaa qaa'id laguma magacaabay oo waxaa loogu magacaabaya waa min tacbiir almaxal ama wa iraadat alxaal eh inta badan waa meelihii calaaqada mujaawaraah meelihii loola teg loola qasti jiray ama marka lagu gudanayo la gudanayo xaajadaa lala tegi jiray baa qaa'idku uu yahay san baa magacii looguma magacaabay bal markaa markan la sheegayo dee waxaan khaarijkaana waa lagu idlaaqaa meeshaasna waa laguba idlaaqaa bal xadiidka laakiin maxaa inooguma sugan waloo laftiga hore aan ku laqabeeyey qaa'idkoo makaankiio dee meeshaa la tagaaye laakiin imika halkan waxaa macnuu noqonaya uun oo bal maalan imika halkaanu kuma fasiraynaa ruuxu marka uu xaajadiisii gudanayo waana cumuumkaan sidiisa kuba dayno ee uu tago xaajadiisii gudashadeed uu tago dee meeshii uu kuba gudanayay uun yaanu qibladii u jeedsan dhabarkana yaanu u duwin shariquu aw qaribuuna min atashriiq oo taqriiboo macnaa jihada bari u jeesta ama jihada galbeed kolley intan dambe xadiidkana waa inoo soo celin doonaa mar kale kolley ahbaabta qibladoode waa marka dahaaro lagaba baxbe waxa ay tahay madiino oo kale dee iyo dee dadkaasa inagoo kale ah ee ay isku toosayiin ama wixii samtigeedaas lahoo kale ee qibladoodu ama ay xagga shimaal tahay ama xagga januub ay tahay ayaa la odhanayaa shariquu aw qaribuu amaa ruuxii isagu qibladiisuba ay bari ahayd ama galbeed aduu qibladiisu galbeed ahayd ama ay bari ahayd dee iyada jooyinkii kale u jeedsanayaayo shariquu aw qaribuu waa reer madiine iyo wixii la markaa samti ah ama isku jiha ay dhacaan uun xagga qiblada marka la eego ama dee iyagii xaggooda ha noqotay ama xaggeena haba noqotee taas bay noqonaysaa shariquu aw qaribu bal xadiidka iyadata inooguma sugan abu ayuubna waa dadkii cumuumkaa kuwa xambaarayay eh ruuxu haddii uu xaajadiisii gudanayo inaan qibladii loo jeedsan dhabarna aan loo duwin taas baa iyada inooguma sugan waxa weeye laakiin bukhaari ilaa cinda binaa'i jidaarin aw naxwi buu istihnaasuu laba yimi xadiidkana inooguma sugna istihnahaasi laakiin axaadiidta inoo dambeeya ee la arkay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dhabarkiisu xagga qiblada uuba jeedo isagoo xaajadiisii gudanaya iyo taas iyo umuuro kaloo soo arooro marka dambe sheegi doona ayuu inoogua ayuu tan uguba fasiray istisnahana kaba qaatay oo bal markaa waxa ay tahay haddii ruuxu meel fado ah uu ku sugan yahuu xaajadiisii ku gudanayo dee nahyigan baa jira istiqbaalu qibla iyo istidbaarkeedba taas kolba jihaada ay kaba jirtaba ama dee jihadan haba noqoto ama labada jiha kale haba noqoto tashriiqiyo sharqiga iyo qarbiga haddii laakiin ruuxu meel bannaan adigu meel uu dee saatir uu jiro isagii asturaya san bukhaari uu soo dhigtay axaadiidan kuba arki doonaaye markaa dee nahyigan waa shay jaa-isay u noqonaysaa kol haddaanu wixii ka durugsanaynee uu kuba dhow yahay taas axaadiida hadana inooguma imanaysa aqwaasha ahlcilmiguna in shaa allahu tacaala bal taas bay inooguma iman doonaan iyo wixii madaahib ahlicilmi marna waan yar talkhiisin doonaan markaan axaadiida dambe gaadhno walow halkan sharaxay kuba sugan tahay baabu man tabaraza calaa labinatayni wuxuu u baabaysayay man tabaraza ruuxii xaajadiisii ku gutay calaa labinatayni waa qaacidan calaa labinatayni isagoo laba xabadood oo labina kuba fadhiya kolley waa makaan dee loogu talagalay xaajadii in lagu guto waxaa labada libina looguba fadhiisanaya waa dhulkii in sare loogaba yar kaco haddaba xaajadiisii gutay bal taas buu baabiyey way nooguba sugantah xadiidka inooguba imanaya laakiin xadiidkii hore waxay noo qeydayaan ka qaadan doonaa halkan oo wuxuu yidhi xadaثna cabdالlahi bn yuسuف qaal akhbarana malik can yaxya bni saciidi can moxamed bni yaxya bni xabaana can camihi waasic bni xabaana can cabdالlahi bni cumar anahu kana yaquulu bal sanadkan yaxyahan ka dambeeye malik sheekha maliki waa yaxya bnu saciid alansaari waa ninkaynu ku soo marray xadiidkii inama alacmaalu biniyaati inuu warinaye dee isaguna marka la eego ninka afraad sanadkaa noqonayay waa nin taabici oo ansaar oo caalim ahaa maxamed ibnu yaxya ibnu xabaan iyo adeerkii waasic ibnu xabbaanna labadoodumana iyaguna waa laba noo hiqaatu ruwaad kaba mida taabiciin oo ansaara marka xadiidka maxaa inoogu wada sugan saddex nin oo wada reer madiino oo wada ansaar oo wada taabiciina hayar kale waa weynaadeen bal taasba weeye arrinta kale ay tahy inaan isku baraarujinaana xabbaan ee kolle way idin xarakaysanto xaada ayaa fadxisan waxaana inoo iman doona kitaabka xibbaanna waa inoogu iman doonaa waa laba magacoo kitaabka labaduba ay ku wada sugan yihiin culimmaduna markaa way dabdiyaan oo waxay ku dabdiyaan xaggan mu'talifka ee mukhtalifka magacyadaa la kala dabdiya yaa xibbaan ku yimaada iyo yaa xabbaan kuba yimaada bal markaa tan iminka halkan odhanayna waxa weeye waa qoyskan waa dad iminka qoyskan moxamed ibnu yaxya ibnu xabbaan iyo adeerkii waasic ibnu xabbaan awowgoodna xabbaankan oo waasicna dhalay xabbaan ibnu munqid baa la odhanaya waa saxaabi laakiin isagu labada saxiix riwaayo kuma laha qolooyinkaas xabaan baa la yidhaha qolooyin kaloo xibaan la yidhaha iyo kuwo kaloo xabaan la yidhahna mar dambaan adigu yar dabdin doonaaye ee baltan ogaananaan waxa weeye imika dadkan iyo qoyskan ansaareed ee waxa weeyaan labada muddoba kuwan saxiixa labaduba inooguba wada sugan yihiin nin kaloo ay kan dambe ilmaadeer yihiin oo iyadnoo saxiixa muslim inoogu suganna waa jiraaye xabaan weeye xibaan maaha xataa kutubta haddii khada dhaco waayo akhdaad way iskaba badnaataaye xabaan weeye kuwa xibbaan la yidhahna kitaabka way nooguba iman doonaan kolley markaas baan magacyadan si guud u wada dabdin doonaa waayo waa in kooban oo la dabdin karo labada dhinacba tiro badan ma aha bal ninka haddaba waxa weeyaan waasic ibnu xabbaan waxaana halkanin kolley qolooyinkiina taqriib mala u laamaya tarjamadiisa markuu waasic ibnu xabbaan joogo wuxuu ka cabirayay saxaabiyu ibnu saxaabiyin waatuu horreysay xaaf ibnu xajar waa nin saxaabiya abiina saxaabi yahay laakiin halkan wax ka duwan baa ku sugan oo ah inuu dee waxa weeye nin taabiciya yahay walow uu soo raaciye barhkood inay yidhaaheen aragti buu leeyay macnaa waqtigii rasuulka ilaahi buu ku dhashay baa aragtidna ay ugaba jeedaanbe adugu bal waxaan leenahay taraajixii kolley waa sida meelahana inooguma suganaysaa taqriib uu horreysiiyey maaho saxaabi maaha ee waa taabicin weyn uunba weeye barhkood baa waxay sheegtaan inuu waqtigii rasuulka ilaahay dhashay hadduu waqtigaa dhashuu reer madiine yahay dabeecadooda waxay ilmaha yar inay rasuulka ilaahay u geeyaan taxniikiya si uguma sameeyo halkaas bay yidhaahaan dadkii waqtigaa dhashay si waxay ru'yo leeyihiin ay kaba dhigaane bal waa taabici oo se halkan nooguma sugane taqriibsa kuba sugan oo ah inuu saxaabi yahay taa uu horreysiiyo kolley waa wax laga raajaxsan yahay wuxuu hi ibnu cumar annahu kaana yaquulu annahu kaana yaquulu waa ibnu cumar baa wuxuu annahu ibnu cumar kaana wuxaa yaquulu mid yidhaahaa ina naasan dad baa yaquuluuna waxay ku qowlayaan idaa qacadta haddaad fadhiisatid calaa xaajatika xaajadaada korkoodood u fadhiisatid xaajadaada inaad gudato falaa tastaqbil qiblata qiblada ha u jeedsan walaa baytalmaqdis sidee baytulmaqdisna marka iyaga halkooda la eego ruuxa baytulmaqdis u jeestaa qibladiibuu xagga dambe u jeedinayaa oo istidbaarkii qiblada u waya markaas baytulmaqdisna ha u jeedsan saasay dadka qaarkood yidhahaan cabdullahi bni cumar baa leh faqaala cabdullahi bni cumar daahirku waxaa waxa weeyaanu dee ibnu cumar hadalkiisa baa inoo wada socday oo inuu idhaha faqultu iyaa laakiin waa iyadoo waasic inoo cadaynayo un hadalkii si aan labsi kale uba iman cabdullahi ibnu cumar baa arrinkaa isagoo haddana bal bal wixii dee dadka qaarkood ay leeyihiin isagoo raadinayaa wuxuu yidhi laqad irtaqaytu waxaan fuulay yowman maalin calaa dahri beytin lanaa aqal aanu leenahay korkii kale xadiidka wuu soo yar celcelin doonaa oo imakaba labada dariiqoo dambe ayaa inoo dhow isagoo mar kalena haddana soo celin doona calaa dahri beytina iyo calaa dahri beyti xabsataba waa odhan doonaa aqal aanu leenahay annaga noo sugnaaday aqalka yagii waa lafta inoo dambeeya aqalkii xabsee kolley waa aqal keli unbuu hayo waa xabse bintu cumar oo walaashiiya gurigii ay gelaysay waana gurigii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyada dejiyey bal gurigaasba weeye de markaa calaaqadan ah inay gurigii walaashii ay tahay bal markii dambe isagu gurigu kuba dambeeyo dee rasuulka ilaahay waxba lagama dhaxlin dumarkuna guryahoodii iyaga iskagaba jiray markay dhimatayna dadkii kale ilmo cumar isku hooyo may ahayne isagaa shaqiiqeedii ahaa oo gurigu laydhaah waa kuba dambeeyey intaan dee rasuulka ilaahay masjidkiisa aan laguma darin markay dumarkaasi wada dhammaadeen dhammaantood dabadeedba ee dee waa jaabinkaasoo marka waa calaaqada iyo munaasabadaas ayuu uga cabiray guri aanu leenahay dee marka kalena waa kan guriga xafsa yidhi fara-aytu waxaan arkay rasuulalahi macnaa adigu xaajo ama arrinunbuu u fuulay gurigana waa joogay markii uu fuulay baa adigu ishiisaa ku dhacday baa faxanat mini irtifaatha ayaa laftiba kuba yimi waxanbaa dayma igaba dhacdo fara-aytu waxaan arkay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam oo calaa labinatayni laba xabadoodoo labina korkeed kuba sugan oo ku fadhiya mustaqbilan xaariya isagoo u jeeda beytalmaqdisi beytulmaqdis lixaajatii xaajadiisii daraaddeed anaa walow arrintani wax dee markii intuu waxyar dayay uun ishiisu ay kuba dhacday markiiba uu kaba jeestay haddana faa'iidadan weynee xukunkan inoogu sugan yahay buu arrintaa lama filaan iyo qasadlaan ugaba dhacday inooga soo naqliyey rasuulka ilaahay guri buu ku jiray waa meel dee adugu kolle loogu talagalay labada labinana waa meel loogu talagalay xaajada in lagu guto guriga dhis bay ahayd rasuulka ilaahay beytulmaqdis buu u jeeday kol hadduu beytulmaqdis u jeedana dhabarkiisa ayay kacbadu ahayd oo dee istidbaar kacbaa jira taasuu fadhiyey sidaasuu yidhi oo imaka ibnu cumar xadiidka inooguba soo naqliye bal markaa iyada waa midoo hadalkiisa dambe aynoo joogeen nahyigaa hore ee xadiidkii abu ayuubu aynoo yimi bal saxaabigii xadiidkaa warinayeyna cumuum buu kuba xambaaray oo markii dambe shaam tegeenoo kaniifyo dhisanoo jihadii qiblada uba dhisan ayaa wuxuu hi markaynu taas ayaa intan isdadba aanu isdadabno bal sidii wax dee aanu iska melmelno kacbadii ayaan haddana istikfaarna laba nimaadnaayoo isagoo cumuumkiisu kuba xambaaray dee qolooyin kaleo iyaguna si abu hurayre iyo macqilasadi iyo iyaguna cumuumkaa kuba xambaaray way jireen waana qolooyinka uu sheegayo ee uu leeyahay ibnu cumar ina naasan yaquuluuna dad baa waxay leeyihiin idaa qacadta calaa xaajatika macnaa waxa weeye amasaa tira kaa horeeya miyaanu kaa horeyn meel kaniifaad ku jirtid ama yaad ku jirinbe kol haddaad xaajadaada u fadhiisataba qiblada ha u jeedsan dhabarkana ha u duwin bal markaa taasay dadka qaar leeyihin dee waxaa wax ka duwanna waan hayaa buu idhi oo rasuulkii ilaahay bannaan ma fadhiyin waa kan oo dee meel guda ayuu kuba jiray oo meel kaniifu kuba markaa dhabarkiisna xaggii qiblada ayuu uba jeeday markaa dee arrinku idlaaqaas ma ah iyo cumuumkaas ee haddii bannaan la fadhiisanayo iyo saatir la-aanna khalaas xukumka nahyigu waa jiraya haddii laakiin ruuxu wax asturaya uu jiro imika halkan istidbaarkunbaa inooguba sugan laakiin xadiidka jaabir baa isaguna wuxuu ahaa jaabir ibnu cabdilaahi inuu dee sanadkiisuna waa inoo sugan yahay uu yidhi waxaan arkay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh iyadoo saatirkaasi uu jiro oo dee xaggii waxa weeye in waa kaniif suu kaba cabiray laftii tirmidi alxakiim wariyey uu qibladii uba jeedo kaniifna waa kuba sugnaa ayaan arkay bal markaa istiqbaalkiina waa jira istidbaarkiina waa jira haddii xaajib jiro ama saatir jiro shaygii jaa-is buu noqonayaa dee nusuustuna iyadoo jaanib uun la qaato jaanib kalena lagaba tago waxaa ka horeynaya in laysu wada geysto oo lagu wada camal falo waayo haddaan idhaahno wax bannaan maaha ama barhkood say yidhaaheen maya way bannaantay iyagoo arrinkan kale naasikh ka dhigay inuu nasakhayo tii hore kaba dhigay waxaa meesha inoogaba sugan in nusuustii ama markaa adiladii meesha timi barhkood lagu camalfalo barhna meeshii lagaba saaro laakiin haddii aan isu wada geyno oon idhaahno markaa saatir jira ama kaniif iyo meeshaa loogu talagalay la joogana arrinku jaa-is weeye suurooyinkanna aan ku xambaarno taas marka laakiin wax kaa horeeya ama kaa dambeeya aanay jirinna istiqbaal iyo istidbaarkii ma bannaana waxaynu noqonaynaa dad nusuustii ku wada camal falay kolley madhabaha aimadae halkan jiraana dee kuwa yidhaaha waa wada jaa-isba iyagoo umuurahan ka dhigay inuu naasikh yahay kuwa yidhaha me ma wada bannaano sitaa hadalkan uu soo naqlinayo abu ayuub iyo abu hurayre iyo qowlkoodba ahaa naskaa horena aynu kuba soo aragnay bal taasoo kale waa jiraan kuwa iyagu bal maalan iyagu kuba tegay oo bal maalan kuba tegay xaggii istidbaarkii iyo istiqbaalkii kalaba qaadayna bal aqwaashaasi way jirtaaye se qowlka ugu muctamadsan nusuustina ay inoogu waxa weeyaan inoogu jamco aan dee ku jamcin karayno aan ku wada camal fali karaynaa waa in la kala qaado markaa saatir jiriyo markaanu saatir jirin dee xadiidkan iyo xadiidkaa jaabiran soo naqlinayna lagaba dhigo wax khaas yeelaya bal cumuumkaa hore ama nahyigaa khaas yeelaya dee aqwaasha ahlulcilmiguna kolley malaa ilaa toddoba qowliyo way gaadhsiiyaane bal dee ka markaa nusuus inoogu kulmaysa kaas buu noqon waana qaybta hore waxa weeyaan xadiidka qaybtiisii hore markaa wuxuu yidhi qaala wuxuu qaala waxaanu yidhi ibnu cumar baa odhanaya wuxuu la hadlayaa waasic ibnu xabaan lacalaka waxaa laga yaabaa ad mudan tahay inaad ka mid tahay min aladiina kuwa yusalluuna tukada calaa awraakihim miskahooda taas kuba tukada faqultu waxaan laa adri ma garanaya inaan kuwa ka mid ah iyo in kale wallaahi qaala maaliku maalik baa inoo fasiraya bal kolley riwaaya muslim baa waxa ay ahayd oo xadiidkan riwaayaadkiisa ka mida inuu ibnu cumar waa joogay malaa masjidkii u fadhiyey waasic oo yimi baa salaad tukaday markuu salaaddii ka baxay uun ayuu ibnu cumar u yimi waa suurtagal markaa inuu waxdee laftigu saas mahay laakiin uu suurtagal waaye munaasabada markaan eegno inuu wax ka yar milicsaday ama ka dareemay sida kan uu diidayo oo kale inuu kaba dareemay markaasuu hadalkan ku yidhi lacalaka min aladiina yusalluuna calaa awraakihim imaam maalik baana inoo fasirayo wuxuu ihi qaala maalikun yacnii wuxuu u jeedaa alladii kii yusallii tukanaya walaa yartaficu aan kor noqonahaynoo can ilardi dhulka aan dee bal maalan yasudu wuu sujuudayaa walxaalo walaasiqun bilardi isagoo dhulkii ku dhegsan oo yusalluuna cawlaa raakin wuxuu kuba fasiraya dee way noo dambaysa haddii aan la idhaaho kitaabkaana inooguba iman doontaa inay sunnaha sujuudda ay tahay ama dee adabteedii inuu ruuxu calooshiisana sare uga qaado bowdadiis taas gacmihiisiiyo caduudihiisiina uu dhinacyadiisii sare ugaba qaaday atijaafi can alardi iyo taasoo kale waa tay noo iman doontay rasuulka ilaahay sujuuddiisina laynooguba sifayn doonaa marka tanna waa wax ka duwanoo dee ma aha habkii fiicnaa ee salaada loo tukanayay waaba isagoo calooshiisii iyo taa bowdadiisii kuba dhejiyo dhulkiis kuba dhejiyo sidaa kuba sujuuda isagoon inna aan badnigiisii iyo bowdooyinkiisii kala qaadin aada iyo aad bal matalan markaa dhulkii isugu dhoweynaya dhinacyadiisii aan gacmihiisii kaba durkin kuwaasuu leeyahy marka yar arrinkan aan kasoo naqlina saxiixa musliman leenahay wuu tukaday markaa waasac waanu u soo kacayo ibnu cumar buu u yimi hadalkanuu kuba yeeli waa suurtagal wuxuu dee ayaanu hadaadoona jasmininba oonu goynin sida lacallakee laakiin waxaynu kaba dareemay bal markaa tiina wuxuu ku baraarujinayaa oo iminka halkan walow dee iminka istinjadiiyo tan iyo iminka wax munaasabo daahir oo udhexeeyaa jireen waa xaaladaha saxiixa muslim aan kaba qaadanayno inuu wax ka yar milicsaday isagii waxa igu yar muuqdeen aanu jasminahayna arrinkanna uu sheego waa isagoo le taasi wax habboon maahoo dee way khilaafsan tahay kayfiyadii sujuudda ayay taasi khilaafsan tahay imaam maalikna taasuu inooguba fasiray raximahu llahu tacaala bal waxaan leenahay lafdigaasin muslim ayaa bal imika le dee saa imika waxa weeyaan inuu dee sunnihii iyo waxyaalahaas ay tani khilaafsan tahay ruuxa sidaa u tukanayaana ruux sunnihii ka jaahila inuu yahay taas isagiina waxaa laga yaabaa wax uga muuqday inuu yahay oo uu kuba baraarujinayo waa kan taasna ugu jawaabay laa adri wallaahi imaam maalikna inoo fasiray maxalu shaahidkuna baabka inta hore weeye baabu khuruuji nisaa ila lbaraasi wuxuu u baabaysan yahay baabu xukmi khuruuji nisaa ila lbaraasi bixitaankii ay dumarku u baxayeen meelaha bannaanada ee xaajadooda lagu xaajo guto marka aanay jirin dee meelo kale oo iyagii kaba asturan oo ay tagaan ama ay dee guryihii iyo kaniifyaan laguma lahayn bal taas buu baabkeediya horta laftiga albaraaz markan bacda fatxina alfadaa weeye waxaana jirtaa alfaadahan waa kollay marka la eego carab si inta badan hadalka yar bashica carabka loogaba dhowri jiray oo kaleo alkhalaa oo kale iyo almustaraax iyo almutawada iyo albaraaz iyo waxyaalaha bal lafdiga alqaa'id iyo walow markii dambe in waxay ahayd asalkooda hore waa waxyaalo macno lahaa macnihiina markii dambe laga soo naqliyo loo soo naqliyey bal ama xaajada la gudanayay ama meeshii laguba gudanayay bal taas bay ahayd uun bal markaa lafdiga albaraaz asalka hore waa alfadaa waa meesha dhulkaa bannaan baaba albaraaz laguma magacaaba laakiin markii dambe muxuu kinaayo kaba noqday san qaa'idkuba asalkiisa hore almakaan almudma'inu min alard laakiin ay waxa weeyaan ubed waxaan dee insaan kaba soo baxaya albaraas iyadana shaygan dee saxaradii iyo insaankii kaba soo baxaya taas baa waxa weeye albaraas markii dambena ay u isticmaaleen asalka horese waa alfadaa alwaasic bal imika halkanna albaraasna albiraasna lama odhanayo biraas haddii laba yidhaha dee mubaarase faacala imika dee ficaal iyo mufaacala masarkeedii oo dee biraas waa almubaarasay noqon walow barhkood xaajada nafteeda ama shayga qaa'idka naftiisa ay albiraas magacna usoo naqliyeen daba dumarkii bixitaankii ay u baxayeen meelaha bannaan imika weeye waxay ugu baxayaanna waa xaajadoodii inay soo gutaan ayay u baxayaan bal wixii kuba yimi kolley arrinkana waa intii aanay kaniifyada samaysadeen ee guryaha dhexdooda kaba samaysan waa si ay yeeli jireen oo yastay caaishaba xadiidkii ifkiga kuba tidhi arrinka iyagu wuxuu ahaa carabtii hore arrinkooda inay meelahan agtooda ay meelo xaajada lagu gutiyo kaniifya ka samaystaan way naci jireenba banaanadaasay u bixi jireen oo si carabtii hore ay ahayd waa intaanay samaysan bahayd oo xataa ilaa sanadii shanaad eese muuqata kaniifya madiine may lahayne laakiin intii ka dambeysay baa la samaystay markaa muxuu yihi xadaanaa yaxya bnu bukayri qaala xadaanaa laytu qaala xadaanii cuqaylu can ibni shihaabin can curwata can caaishata sanadka waxaan filaya isagoo sidana waynu soo marrayba horeaynu usoo marray cuqayl iyo layth ibnu sacaadna labadoodu waa dee aqraan waa isla dabaqo horena waxaan usoo sheegnay cuqayl wax la yidhaaho kitaabka ninkan inuu ku jiro kitaabka bukhaari cid kaleo cuqayl la yidhaaho ma jirto waxa kale caqiil buu noqdaa ee la suuro ah ee ninkan ina khaalidee kibaartii asxaabtii ibnu shihaab ah ayaa cuqayl la yidhaahaa bal markaas dee curwo iyo ibnu shihaabna waa laba taabici cuqayl iyo laytna waa laba atbaacu taabiciintii oo iyaguna aqraana weeye yaxya ibnu bukayrin yaxya ibnu cabdillahi ibnu bukayri laydhahan hore usoo sheegnay waxay caaisha tidhi ana aswaaja nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay haweenkiisa kunna waxay ahaayeen yakhrujna kuwa baxa bileyli habeenkii ayay bixi jireen idaa tabarasna waa marka ay doonayaan xaajadoodii inay gutaan weeye waa idaa aradna tabarusa weeyaanoo marka ay doonaan inay xaajadoodii gutaanne kanifyo guryi ma lehe ayay bixi jireen ilal manaasici waa meel macruuf ahayd oo malaa dhinacyadan baqiic ahayd manaasicdan jihadaasay u bixi jireen maalintii ma baxayaan oo xisho habeenkii unba ay bixi jireen wa huwa saciidun manaasicdu waa saciidun dhul bannaan oo afyaxu waasaca waa meel adigu meelaha baqiic agaheeda ahaa oo waxaweye jihadaa baqiic bay ahayd waana makaan macruufu min naaxiyati lbaqiic oo adigu waa meel banaanayd oo waasacayd halkaasay habeenkii ee waqtigaa dhulku markuu madoobaado ayay u bixi jireen fa kaana cumaru cumar wuxuu a yaquulu mid yidhaaha lilnabiyi sala allahu calayh wasalam uxjib xijaab nisaa'aka dumarkaaga xijaab taas buu odhanaya falam yakun rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yafcalu rasuulkii ilaahay arrinkaa muu yeelaynoo dee wax waxyoo ku soo degay baaban jirin fakharajat sawdatu sawdaa baxday bintu zamcata zawju nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaah weynadiisii ahayd leylatan habeen min alayaali cishaan waqti dee cishaai ah oo waqti habeena ayay baxday danteedaasay u baxday wa kaanad waxaanay ahayd imra'atan haweeney tawiilatan dheer fa naadaaha cumaru cumar baa u dhawaacay alaa qad carafnaaki yaa sawdatu alaa hooyay mahooyey qad carafnaaki waanu ku garanay yaa zawdatu sawdaay lagama qarsoomayso dee shakligeedii iyo quwadaa iyo dherarka ay lahaydbaa iyadoo xijaaban haddana habeenna ay tahay haddana ruuxii yaqaanay dee shakligeedu kuba garanaya xirsan muxuu taa u lahaa waa xirsan dadaal uu ku dadaalayo oo isagii jecel iyuu doonaya calaa an yunzala in la soo dejiya alxijaabu xijaab fa anzala allahu aayat alxijaabi ilaahay baa subxaanahu watacaala soo dejiyey aayaddii xijaab bal xadiidka dariiqiisa dambaan gaadhaynaa si aan isu yar fasirno xadaanaa zakariyaa-u qaala xadaanaa abu usaamata can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata waa xadiidkii horena dee ibnu shaab halkiisiibaa hishaam ibni curwa oo abihi ka warinaya inoo soo galay abu usaamahana xamaad ibnu usaama laydhaha kunyadiisa buu aada mashhuur uguba yahay can nabiyi sala allahu calay wasalam qaala anahu qaal rasuulkii ilaahay baa yidhi qad udina waa la idmay an takhrujna inaad baxdaan fii xaajatikunna dantiinna iyo xaajadiinna inaad u baxdaan qaala hishaamun hishaam baa wuxuu yidhi yacni lbaraas waa xaajadan iyada loo idmay ee dumarkoo dee aan loo diidahayn waa baraaskii waa marka ay xaajadooda soo gudanayaan dee wixii kale dee maslaxe xaajadooda taasna waa dee waa loo fasaxay bal horta kolley xijaabka iyo waxaa ku tacalluqsani waa inoo dambeeya de aayaadkii qur-aanka ayee halkaa xijaabka kuba soo degayno kolley waa aayaad macruufa oo bal maalan ama suurat laxzaab aayaddeedii oo kale kolley asbaabo kala duwanna sida sababtii zaynab bintu jaxshi nimankii habeenkii dee maalintii uu rasuulkii ilaahay iyadii uu la aqalgalayba weliimadeedii uu sameeyey nimankii guriga ku hadhay kaba bixi waayey bal qadiyadooda oo kale iyo imika aayaddan aan hayn iyo bal umuuro ayaa way soo arooreenoo laakiin waa asbaabo kolley wakhtiga un isku dhowaa dhacayo ugu dambayna ay aayaadku soo degeenoo bal maalan taas bay noqonaysaa bal horta waxa weeyaan cumar ibnulkhadaab raximah llahu tacaala radia allahu canhu wuxuu kuma tirinayena waxyaalihii muwaafaqaadkiisii ee uu waafaqay waxyiga soo degitaankiisi wuxuu isagu qabuu doonayaybaa waxyigu kuba yimi dee tan un mahayna umuuro kalena way jirtaaye bal cumar radia allahu tacaala canhu tiu isagu doonaya waxay ahayd oo kolley arrinkiisa ugu weyni uu ahaa in dumarka rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay dumarkiisu inaanay bixinba ashkhaastoodaba aan la arag kolley taasna waxaa kaba horreysay intaan xijaabka kala sooba degin iyadoo dee aanay maalan xijaabka laba amrin dumarkii oy dhacaysay dee kolkol markaa kolinaanay dee weji u asturan iyo wax kaloo bal maalan de adigu dee aanay jirin oo xijaabkan la amri aanu jirin oo waqti ay dhacday xataa iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gurigiisii laba joogo bal maalan oo cunto laba cunayo ay dhacday dee caashana mala meesha kamay dheerayn oo in mid ahaan gacantiisa ay kuba dhacday iyada farteedii oo kaleo bal adigu umuuro xijaabka horaa soo degay oo ah dee satrigii laakiin cumar intaa kumuu doonayna wuxuu doonaya ashkhaastoodaba inaan la arag oonay sooba bixin boo shakligoodaba aan la arag kolley waqtiganna waxay taa dambe oo habeen bay ahayd way mado arrinkuna way asturnayd laakiin shakligeediibaa u muuqday markaas baa cumar ku yidhi bal eeg saad u soo baxayso annaga nagama qarsoomaysid way may tegin xaajadeedii may soo gudaneen rasuulka ilaahay bay dib ugu soo noqotay isagoo gurigii caysho jooga oo cashaynaya weliba malaa wasladbu ama lafbuu gacanta kuba hayay ayay uba timi arrinkan bay uga ashkatootay oo uga camatay dee taa cumar iyo waxyaalaha xaajadeedna way laba soo noqotay rasuulka ilaahay baa waxyiguu kuba yimi waa intan dambe oo ah rasuulka ilaahay waxyi matluuba mu ahayne laakiin waxyi baa kuba yimi oo markaasuu deeta rasuulka ilaahay yidhi waa sawde iyo wixii amtaashoodii ahaydba ilaahay waa idiin fasaxay ina xaajadiinnii u baxdaan xaajadoodii tan oo kale xaajadoodii bay ahayd oo dee wax laga maarmaan ahayd kol haddaanay ka nifiyo aanay guryaha kuba lahayn xaajadii kale ee bal matalan masaalixdooda ahaydna dee iyadina kol hadday asturan yihiin oo dee amarkii ilaahayna ay qaateen oy xijaaban yihiin xaajadoodii kalena looma diidayo iyadna way uba soo baxayaan oo kale bal matalan taas bay ahayd oo kolley bal markaa waxaan leenahay arrinkan ah xijaabkii baa soo degay oo bal matalan lafdiga lafdigan dambaa inoo fasirayo kolley maraaxil bay ahaydee marka hore xijaabku waa soo degay muwaafaqaadkiisina way ahayd haddana cumar wuxuu doonayay dumarka rasuulka markay noqoto inaan lababa aragoon shakhsigoodaba la aragoon in soobaba bixin taas buu doonayay tii markaa dambe habeenka ay sawda baxdaye uu intuu shakligeedii uu gartay uu hadalkan yidhina dabadeed markay rasuulka ilaahay kusoo noqotay waxyigana yimi rasuulka ilaahay inuu yidhi ilaahay waa idiin fasaxay ama waa laydiin idmay inay xaajadiinna u baxdaan oo kolley arrinku maraaxil iyo maraatib buu ahaaye tan dambe loo fasaxay ee iminka xijaabkaasi waa soo degay sida lafdigaa hore e laakiin waddanahoodii iyo masaalixdoodiiya waa asturan inay u baxaan taas in looba idmay taas bay ahayd rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa umuu jawaabine markii waxyigu yimid dabadeed ayay tani dhacday waxyiganna aayad qur-aan oo gaaroo soo degtay may jirine ee waxyigu ma aha un qur-aankan uun sunnihiiba waxyigii bay kaba mid tahaye waxyiga aan la aqriyahayna iminka xadiidka inoo ah ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba yimi ayaa ayaa kusoo degaan leenahay dee cumarna kolley halkan munqabo weyn baa uguba sugan oo ah in wixii ra'yigiisu ahayo si uu doonayay qur-aanku wifaaqi uu kuba yimi oo kolley aimada qaarkoodna mala waabay ururiyeen saa suyuudi iyo dee dhowr iyo toban meelood inka badan bay gaadhsiiyaane laakiin dee kitaabka insha allahu tacaala isagoo dhowr sheegayaba isaga ay kuba sugantuu kuba iman doonaa waxyaalaha ulahaa dee waxaan waafaqayba dee ilaahay subxaana watacaala ama qur-aanku wuxuu ku yimi baan waafaqay oo si uu markii hore doonayay dabadeed ayuunbaaba waxyiguu kuba yimi baabu tararusim fi lbuyuuti wuxuu u baabaysan yahay tabaruskii ama xaajo gudashadii lagu xaajo gudanayay kani fi aqalada dhexdooda oo imanka tarjamadii hore tan wuxuu daba dhigay bixitaankaa dumarku ay baraaska u baxayeen ee rasuulka ilaahayna yidhi in xaajadiina u baxdaan baa laydiin idmay arrinku muus taasi waxay intii aanay aqalada laga samaysan kaniifyo aanay kaba samaysan ee markii dambe ee waxa weeyaan dee iyadii ay kaniifya yeesheen taa way ka maarmeen oo xaaladii kalee daruuray u baxayeen mooye laakiin jaanibkan bixidda ay u baxayeen meeshii way kuba joogsato dee loo waxaan loo baahnayn bay noqotay bal arrinkaa hore muu sii socon eh markii dambe waaba joogsaday oo bixiddii way ka maarmeen inay meelihii bannaanaa iyo dabadaha ay ula tagaan xaajadoodii dee ciddii aan kanifya lahayna xaajadaasi way iskaba jiraysaa ee taasi iyaga marka la eego xaggoodii waa arrin joogsaday arrin aan baahidiisna ay meeshii kaba baxday ayuu noqday taas buu iminka tarjamadan sheekhu tii hore u daba dhigay baabu tabarusi fi lbuyuuti xadaثna ibrahim bn اlmundiri qaala xadaثna anas bnu ciyaadi can cubaydillaahi can moxamed bni yaxya bni xabbaana can waasic bni xabbaana can cabdillaahi bni cumara qaala anahu qaal bal xadiidku waa keenii hore una iminka kaba soo baxnay riwaayo kalena way kaba dambaysaa laba riwaayo israacinaya baabkan keliya u ku wada keenaya xagga sanadkana inta badan bukhaari walow waabataan arkayno iminka caawa casharkiisa maan saddex xadiio xadiid keliya ama saddex dariiqle ayaynu bal iminka ku arkayno u soo celceliyey celcelintu kitaabka aad bay uguba badan tahay laakiin haddana aad bay u yar tahay inuu xadiidkii u soo celiyo isagoo matniguna sii yahay sanadkuna sii yahay matigii haddii dee wax ziyaado oo matiga uu jiro riwaayada dambuu ku keenaa haddii xataa matigu kii uun uu yahay sanadka inta badan dee faa'iido isnaadiya ayaa jirto sanad kale oon kii ahayn ayuu kuba wariyaa laakiin way jirtaa kolkol dee ama dariiqa xadiidkao aada u ciliiriyo daraaddeed inuu sanadkii hore iyo matigii hore isagoo xadiidku ah uu sooba celiyo axaadiid caynkaasna labaataneeye kama badna kitaabka dhammaantii kama badna ama labaataneeye adugu kama badna ee inta badan faa'iide ama isnaadiya ama matniya ayaa soo celintan dambe laba socota bal waa xadiidkii hore inimka sanadkii waa kanoo waa bedelay intii hore oo dhan moxamed ibni yaxya ibni xabaan iyo waasic ibni xabaan iyo cabdillahi ibni cumar baa kaba jooga bal in cubaydulaahigan imakaanayna waa cubaydullahi bni cumar bni xabs bni caasim bni cumar bni khadaaba waa nin dee hiqaadkii ruwaadda iyo debel matalan taabiciintii kaba mida aalu cumarra ah intaa hore oo dhan waa kan sanad cusub buu keenay matigiina muxuu yidhi qaala irtaqaytu waxaan fuulay fowqa dahri beyti xabsata calaa beytin lanaa baynu soo aragnay waa kan iyo aqalka yaa laha waa aqalkii xabsa waa aqalkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh walaasha xabsa deganayd dee wana taan idhi bal bukhaari baa meel dambe kitaab ka mida uba deliishado taase markii dambe iyadu dhimatay reer cumar isagaa ka dhaxlay xabsa xabsana cid kaleo ka xijaabtaa may jirinoo dee caruuriy iyada markaa bal wixii matalan casabanimadiisii kaba saartaa taas may jirin qulayn kale ilmo cumarna isku hooye may hayne isagay shaqiiqa u ahaydo isku hooye ahaayeenoo isaga ayaa aqalkan markii dambe arrintiisu ay kuba dambaysay ama gacankoyntiisu isagay kuba dambaysay haddaba fowqa dahri beyti xabsata libacdi xaajatihi xaajadaydii wax ka mid oo qarad baan u fulay buu leeyahy fara-aytu rasuula llahi sala allahu calayh wasalam waxaan arkay yaqdi xalu gudanaya xaajatahu mustadbira alqiblati lafdigii horena waynu soo aragnay ee uu isaga xadiidkiisa aan kuba soo maray oo ah iminka mustaqbila beyt almaqdis iminka halkan isagoo dee waana wax islaazimaye qibladii dhabarka u duway oo mustaqbila shaami halkiiuu baytulmaqdis ka yidhi shaam iyo dee qayb ka mida unbuu baytulmaqdisna shaam unbuu ku dhex yaalay oo shaam baa ka acamsane xagga shaamna u jeeda dhabarkiisiina dee xagga kacbada u jeediyey taas baan arkay waana xadiidkii makaan kaba soo baxnay xadaثna yacqub ibnu ibraahima qaala xadaثna yaziid bnu haaruuna qaala akhbaranaa yaxya waa yaxya markaa yaxya waxa weeyaan waa tii imakaan soo maray markii hore inooguma sugnaa markii hore maalik baa kaba warinayey imika halkan waa yaxya alansaariye waxaa ka warinayay yaziid bnu haaruuni can moxamed ibni yaxya bni xabaan ana camahu waasic bnu xabaan ahbarahu ana camahu waasic bnu xabaan ahbarahu ana cabdallah bni cumar ahbarahu qaala laqad dahartu waxaan u baxay daata yowmin calaa dahri beytina waa alfaadihii aan sheegayay maka beytin lana beyta xabsa beytina fara-aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay qaacidan xaal uu ku fadhiyo calaa labinatayni mustaqbila beyt اlmaqdisi isagoo beytulmaqdis u jeeda xadiidka macnihiisu waan soo wada ogaanay muhimku waa dee kunuftii aqalada lagaba samaysanay waatan dee dabeecadan dadka imaka ay u tahayba baabulistinjaai bilmaa istinjadii biyaha lagu istinjoonayay ayuu baabkiisii yahay abwaabtii weli istinjada ay noo socota tarjamadan sheekhu u dhigtay raximah llahu tacaala kale waxay culimmadu yidhaahaana meeshan waxa uga jeedaa oo cibaarada nin biya lagu istinjoodo tarjamada ugu soo dhigtay radin uu ku radinayay qolooyinkii iyagu lahaa waxa lagu kaaftoomayaa dhagxaan iyo wixii lamidoo karhayba in biyo laiskaga maydho nijaasadii iyo qolooyinkii iyagu yidhi rasuulka ilaahay marna kamay dhicin inuu biyo kuba isnijooday toore oo kale xudeefatu bnulyamaaniyo ibnu cumar naftiisa ayaa waxaa naafic kaba wariyay inaanu biyo ku isnijoon jirin jimaartu ku kaaftoomi jiray xudeyfatu bnulyamaani ibnu abi shayba ayaa wuxuu kaba wariyey in la weydiiyey alistijaab ilmaayo uu yidhi haddaan biyo ku isijoodo dee hadiyo goor gacantaydu ur ama waxbaan kaba urinayaaoo waa saxaaradii waxyaalaha aahaarteedii bal marka isagoo taas bal markaa qolooyinkaas waa kan rasuulka ilaahi bay inoogaba sugantao taas buu markaa radinteeda xagga qolooyinka yidhi inkiray inaanu rasuulka ilaahi biyo kuba isinjoonna dee axaadiisan arki doono iyo waxyaalahan soo naqlin doono ayaa qowlkooda radin u ah waxaanu xaafid halkan kaba soo naqlayaa ibnu xabiib nin laydhaha maalikiyada ka mida inuu isagu manciyey in biyo lagu istinjoodu leey waa wax la cuno ama madcuum weeye oo dee waa wax laga dhowro markaa in nijaasiya waxyaalaha lagu suuliye laakiin taasna waatan dee axaadiisan baa radin u ah ibnu xabiib kolley halka ay kaba dhacday sheekhiisa ibnu mulaqin wuxuu kaba dhigay ibnu xabiibtu manciyey inaana taa ahayne laakiin wuxuu manciyayay inuu ahaa uun in iyadoo axjaar laguba istinjoodo kol haddii ay biyo jiraan waa laba hadaloo kala duwane bal calaa kulli xaalin umuurahaas bay radin xadiidku u yahay uu inoo soo noqlin doonaa wuxuu ihi xadaثna abulwaliid hishaam bn cabdilmaliki qaala xadaثna shucbatu can abi mucaadin wasmuhu caطa bnu abi maymunata qaala samictu anas bna maliki yaquulu kaana الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam ida kharaja lixaajatii ajiyu ana wagulaamu bal sanadka waan iska wada dhaafaya abulwaliidna waa kaa maanta magaciisii abulwaliid idayaalisi baa laydhahaa oo kolkol buu nisbada iyo magacaun kuba kunyada un kuba yimaadaaye magaciisii makaynoo dhammeeyey waayo kitaabka isagoo ka tegi doonana way kuba sugantao waan ku arki doonaa bal markaa cada bnu abi maymuunana waa nin taabiciya oo waxa weeyaan bal taas oo iqa ah anas ibnu maalik baa wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa kharaja markuu baxo lixaajatihi xaajadiisa u baxo ajii-u waan imanayay ana aniga iyo waqulaamun inan macana anaga macayaga ah mee waqulaamun inan dee da-diisaa weeye ayaa imanayay macanaa xaal ay macayaga tahay idaawatun weyso min maa-in biyo ah yacnii muxuu biyaha oo ujeedadu markuu rasuulka ilaahi xaajadiisa u baxo anasna waa khaadimkiisii nin qulaamoo isaga da-diisiina waa jiray oo ama ay dee waxa weeyaan kolkol hawshan laba qaban jiray weysaanu soo qaadaynay idaawada waa weelkan biyaha lagu shugto ama weysada waa almidhara kaas oo bal waxawey harag iyo inta badan kaba samaystaa koodu waanu soo qaadaynay rasuulka ilaahi baan soo agdhigayno muxuu taa yidhi makaalkan yacnii wuxuu u jeedaa yastanjii bihi ay bilma weye rasuulka ilaahay biyahaasuu ku istinjoonayay taas wey bal yacnidan waxaa sharaxay taallay inuu hishaam yahay hishaamna waa ninka sheekha bukhaari ah oo markaa inaanay dee waxa weeyaan tafsiirku uu halkaa yahay laakiin riwaayaad kala duwan oo xadiidka inooguba sugan ayaa waxaabay tilmaamayaan mee inuu wado hadalkan yosanji bihidan inuu anas hadalkiisii uu yahay anas hadalkiisii yahay oo anas ibnu maalik waayo imka riwaayaad kala duwan oo taas oo kolley ay kuba sugan tahay anas ibnu maalik hadalkiina inuu yahay rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka uu xaajadiisa dhammaysto inuu biyo kuba istinjoon jiray marka waxa ay tahay uun rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jimaar iyo dhagxaan iyo wixii la midkaana waa ku gaabsaday waana inoo dambaysa haddii la yidhaaho waxaa balse ruuxu hadduu taa ku gaabsanayana shardigeediiyo waxa looga baahan yahay way inoo dambaysaa rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee wax daahir oo nijaastii goynayo nijaas ahayn waa dee lagu kaaftoomi karaa biyana waa ku istinjooday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee xagga biyuhuna marka la eego shaygan khaarijka ah cayntiisi iyo ahartiisiiba way suulinayaan oo iyagaa kaba sii mudan eh bal waxaan leenahay rasuulka ilaahay wax inoogaba sugan weeye ruuxa hadduu biyo ku kaaftoomana waa kan rasuulka ilaahay baan haynaa axaadiid kalena waan haynaayo rasuulka ilaahay inuu taa iskagaba meydhi jiray hadduu jimaarku uga kaaftoomayo dhagxaanna rasuulka ilaahay way inoogaba sugan tahay shardina maaha markaa dhagxaan lagu kaaftoomaya inaanad biyo haysane xataa haddaad biyo haysato waa lagu kaaftoomi kara waa ruqso sharcigu inoo ruqseeye taasba bal haddii la jamciyana kolley waata ay culimmadu yidhaahaan saasaaba fiican oo ahartiina way suulaysaa cayntiina biyihii baa kaxaynaya bal waatay idhaahaane bal waxaan leeyahay labada xaalaba rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxay noogaba sugan weeye qolooyinka yidhi rasuulka ilaahay biyo kuma istijoodna dee waatan aan hayno riwaayaad kalena way jiraane waa ku istijooday kuwa bal maalan iyagu ama biyaha in lagu isjoodo karahay ama yidhi rasuulka ilaahay kumuu isjood labadaba tarjamadu saas iyo xadiidkuba radin bay u yihiin saan marka hore soo sheegnay baabu man xumila macahu lmaa-u liduhuurihi weye wuxuu u baabaysan yahay man xumila ruuxii la qaaday macahu maciisa almaa-u biyuhu biyihii looba qaaday liduhuurihi dahaaro qaadashadiisa waa inuu ku dahaaro qaato loo qaaday horaan usoo sheegnay dacda oo la fadxiyaana inay biyihii lagu weyse qaadanaye ama lagu dahaaro qaadanaye uu yahay dahuur oo maa yutadaharu bihi waxaan lagu dahaaro qaadanayo dahuur haddii la yidhaahna waa ficilka naftiisii waa wixii la samaynayo waa dahaaro qaadashadii halkana dacda waan daminaynaayo biyii waa la sidaa maxaa loo sidaa loo soo qaadayaa waa in lagu dahaaro qaato waa in la isticmaalo bal taas ayuu baabkeedi yahay wuxuu yihi markaa musanifku waqaala abudardaaya abudarda wuxuu yidhi alaysa fiikum dhexdiinna miyaanu ku sugnayn saaxibu naclayni labada kabood ninkii u saaxiibka ahaa iyo wadahuuri biyaha lagu weysaysto iyo walwisaadi barkimada ninkii lahaa ee waxaa gacantiisa ay ku jireene rasuulka ilaahay intuu u adeegayo umuurihiisa u siday ama umuuraha tawalihi jiray miyaanu idinka mid ahayn kole xadiidku insha allahu tacaala kitaabuulmanaaqib waa inooguba iman doonaa iyo in ka dambaysa ayuu ku iman doonaa baan filayaa tafsiir labadaba oo ku iman doonaa isagoo dhan imanka halkan waa mucalaq sababtuna waxa adigu mee arrintuna ay ahayd waa khulaasadiisu nin taabiciyo taabiciintii waaweyneyd ka mid oo kibaaru asxaabi ibnu mascuuda waa calqamatu ibnu qays oo kitaabkeennana kuba badan caalim caabidana ahaa ayaa shaam tegey wuxuu la kulmay abudarda oo dimashq jooga markaasuu markii uu abudarda ogaaday inuu kamid ka yimi ciraaqa isaguna uu yidhi ilaahay baan baryay inuu jaliil saalixa ii dhib yareeyo dee adigu ikaa soo waafajiyey ayuu markaa halkan sheegayaa balbeledkoodii cidda aada iyo aada u qiimaha badan ee rasuulka ilaahay u adeegi jirtay ee umuurihiisa ama waxyaalaha dee khidmadiisa kuba tacalluqsan joogi markaa tawalihi jirtay cilmi badanna rasuulka ilaahay kaba xambaaray inuu beledkaa uu ka yimiba joogo aanu u baahnayn inuu cid kale jaliis kaba dhigto ama cid kaleba weydiiyo oo markaasaa wuxuu hi alaysa fiikum calqamu la hadlaya haddaad ciraaq tihiin waliba kuufo gaar ahaan markuu ogaaday halkaa inuu kaba yimi miyaanu idinka dhexdiina ku sugnayn saaxibu naclayn wuxuu u jeedaa ibnu mascuud oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee kebihiisa isagaa gashanaa saaxib ibnu calan waa isagie laakiin markaa uu fadhiisto kale u qaadi jiray u hayn jiray waa u dhigi jiray oo tanba weeye mar kale waa gashan yahay wadahuurna waa biyahan uu ku weysaysan weysada u sidi jiray waa rasuulka ilaahi sida uguba khidmayn jiray walwisaadna dee haddaan idhaahno imika lafdigan san baa kitaabka dhacay alwisaad wisaadna jamcu wisaadatinoo waaba barkimadii waxaaba dee daahirkuu noqonayaa siuu kuwanba ugu sidi jiray labada kabood waxaan leenahay waqtiga uu fadhiyo iyabuu hayn jiray oo kolkol uu gacmaha gashan jirayoo rasuulka ilaahay markuu soo kaco ayuu u dhiibi jiray biyahana waa u sidi jiray laakiin tan dee wax intan dhaafsan aynu hayno ah inuu barkimo sidi jiray uu rasuulka ilaahay uba sido bal taas imanka ma haynee se dee daahirka cibaaradu maxay keenaysaa tanna inuu khidmadiisii iyo adeegiisii kaba mid ahayd culimada qaarkood baa halkan alwisaad bedelkeeda waxay yidhaaheen ba daahirku waa asiwaad in laba yidhaaho asiwaad siinta la kasriyo wowda ay dambayso xuruufta waa isla mid ee siintumaa lasoo horreysiinaya wowdna way dambaysanaya siwaadna waa siraar oo kale oo dee waxa weeyaan waa saaxibul asraar ama saaxibu sir baa lagu fasiri rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lagama xijaabi jirin bal dee sida saxiixa inooguma sugan muslim iyo idankiisa wuxuu kaba dhigay unoo dee waxa weeye inuu dee siwaadkiisa iyo sirtiisa dhegaysto uu markuu doono uba soo galo bal taas iyabuu kaba dhigayoo bal abuu muusa alashcari baaba yidhaahaa muddaanu markii ay yimaadeen muddo aanu waxaan u haysanayba ina mascuud iyo hooyadii inay qoyska rasuulka ka mid yihiin waa had iyo goor guriga siay u joogaan iyo siay u geliyaan iyo sa iyadoo dadkii kale aanay u gelin u geli jiray bal markaa siwaadna waa asiraarbao imaka waxa weyaan sawaadu shaksi hadii la ydhaho shaksiga budhaantiisa oo kalo dee marka labada shaksi mid kasta ay iskuba dhowaadaan ay xanshaashaqayaan ama ay xusu siraysanayaan oo kale oo kika ayaaba dee siwaad marka ay noqonaysaa waa ruuxan kale maqalka uu sirtiisa maqalaya uu dhegaysanayo bal bacd alculamaana halkan waa macno ay doorteene teedaan kuba soconaynaa muhimku rasuulka ilaahay buu umuurahan uguba khidmayn jiray waa manqabo iyo fadiilo weynuu ibnu mascuud leeyahay meesheeduna inooguma iman doontaa marka muxuu imika halkan usoo qaatay wadahuur baa ku sugan biyihii buu u sidi jiray rasuulka ilaahay si ugu dahaaro qaato xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can abi mucaadin wahuwa cadaa bnu abi maymuunata qaala samictu anasan yaquulu cadaa bnu abi maymuuna waa ka marka dhoweyd bay nooguma sugnaa anas buu hi ayaan maqlay isagoo leh kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa kharaja lixaajati markuu xaajadiisa u baxo tabictu waan raacaya ana aniga iyo wa ulaamun ulaam inan mina anaga naga mida macanaa xaal ay macayaga tahy idaawatu min maa waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay tarjamo kalunbuu u dhigtay waa baabkii hore sanadkii waa taasoo waan aragnaa labada dambe mooye inta hore isbedelino mayaadmu waxweyaan sheekha horeunbaaba isbedelkuu kuba yimi lafdigiina farqi yarbaa uba yar dhexeeya saan aragnay mar kalena uu keeni doonaayo waaba baabkan xadiidkan baabka xadiidkii hore una baabu xamli lcanaasati maca almaayi fi listinjaa wuxuu baabaysay qaaditaankii la qaadayay murjinka ama eebadiiyo waxaa macalmaayi biyaha macood fi listinjaa waqtigaa istinjaada waatee rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh loo qaadi jiray waxaanuu yihi markaa musanifku xadaanaa moxamed ibnu bashaarin qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfarin qaala xadaanaa shucbatu can cadaa ibni abi maymuunata anahu samica anas bna maaliki yaquulu kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yadkhulu mid gala alkhalaa kaniifku gelaya fa axmilu ana waqulaamun idaawatan min maa aniyo inan kalaa waxaanu qaadayno nuusoo qaadayn dee kolba mid waa soo qaadibe wayso biyaa iyo wa canazatan canazo marka alkhalaa meesha kaniifkuun shardi maaha waa xaajadiisuu gudanaya uun xataa bannaanba haba joogo markaasa canazana lafdi baa inoo soo socdee waa adugu murjinkoo kale ama haddaan si kaleba ama alxarba haddii laba yidhaahna waa eebadoo kaleo waa ushaa iyaduna birta lahuun saa dee warankuuba leeyahay wacanazatan yastanji waa ku isinjoonaya bilmaai waa lafdigii yacnii yastanji bilmaadi iminka bedelka yacnii maba jirto anas baa leh rasuulka ilaahi biyaha waa ku isinjoonayay ama usha oo kale ee markaa rasuulka ilaahay uu weysaysto hadduu bannaan ku tukanayo sutru yeelan jiro way inoo dambaysaa xagga abwaabta sutrada ee hortiisuu ka taagi jiray si ay sutro ugu noqoto bal taasba way ahaydba waa bal maalan oo waqtigaa uu dee aanu meel jidaar iyo wax kaloo maalan kusoo dhawaado sutro uu ka dhigtay aanay jirin iyada ayuu bal sutro kaba dhigan jiray bal maalan taasba wey fa axmilu ana waqulaamun idaawata mina wacanazata yasanji bilma taabacahu waxaa raacay annadru washaadaanu can shucba anaa maxamed ibnu balmey maxamed ibnu jacfar baa xadiidka warinaya wuxuu ka warinayaa shucba nadur ibnu shumayl imaamkii la odhanayey oo isaguna maxamed ibnu jacfar ka warinaya ayaa bal maalan me shucbo kaba warinaya ayaa maxamed ibnu jacfar maanta raacay xadiidkiisuna nasaa-i baa wariyey shaadaanna waa nin kaleo kitaabkaba inoogu sugan oo alaswad ibnu caamir la yidhaaho sheekhuna xadiidkiisa isagaa kitaabkan kuba keeni doona isaguna waa raacay shucbo macnaa waxa weeyaanuun xadiidkan maxamed ibnu jacfar waa lala wadaagsaday oo nadr bnu shumayl iyo shaadaanba shucbo way kala wadaagsadeen walow marka la eego shaadaan laftiga inoo dambeeya ziyaada ay u yeelan doono marka waxaa kaloo bukhaari kusii fasiray alcanazatu casan calayhi zujun waa waxa weeyaan ol korkiisa ay dee bal maalan jufalahoo kale suja amade waa birtan adigu laba geliyo murjinkii oo kale iyo taas adugu leh weeyaan oo dee barhkood xarbada ay ku fasireen kuwana baltan ee waa hadal tafsiir imika bukhaari inoo fasiray oo waa casan calayhi zujun bal lafdi kalena insha allahu tacaala waa inoo iman doonaa oo macasay ma tan bay ahayd mise macno kaley lahayde imika tan weeye oo baabkiina waxaan filayaa saddexdii xadiidba waa inoo dhammaaday ama baabka uu isku soo celiyo waa xadiid keliya waxaana inooguba sugan iyaduna bal way u khidmaynayeen oo dee anasna khaadimkiisii buu ahaa cabdullaahi ibni mascuudna walow saxaabiga uu dee axraar addoonkiisii aanu ahayn haddana waa u shaqaynayay oo dee waa rasuulka ilaahay adeeggan loo adeegayaana bal waa sharaf iyo bal waxa weeyaan iyagiina mansiladaa weyn bay uba ahaydba culimada qaarkoodna halkan khidmatulcaalim sharafa dee inay waxa weeyaan waayo wuxuu ku ammaanayay ibnu mascuud rasuulkii ilaahay abudarda ku ammaanay inuu u khidmaynayo khidmadaas buu magacan iyo sharaftan iyo qiimaha kuba yeeshayo macnaa dee khidmada noocaas oo kale dee waa qiimaha ay leedahay iyo fadliga ay leedahay ama sharafta ay keenayso waa san dee saxaabigani isagii uguba ammaanay bal markaa kolley abwaabtii baabka weli way noo socotaa istinjadii weli kamaynaan dhammaan ee saddexdan xadiid ee uu iskuba xigto saddexda baab u kala dhigtayna hadiyo goor waxaa la yidhaha fiqulbukhaariyi fii taraajimi waxay ka dhigantahay isagoo fawaa'iddii xadiidkaan kaba qaadanaynay tii hore wuxuu ka dhigay inay xadiidka waxaan ka qaadanaya alistinjaa bilmaa ay tahay tii labaad wuxuu kaba dhigay ruuxoo dee ama loo qaada ama qaata dee biyo u sita dahuurkiisii oo kale waa faa'iide xadiidka inooguma sugan tii saddexaad muxuu kaba qaatay oo uu markaa soo dhigtay bal istinjada iyo biyaha iyo taasoo kale seeshadeed marka laba macnaabay kaba dhigan midi waa taa haddii u baahda inuu sutro kaba dhiganaya macno labaad baabay ishaaraan halkan culimmadii oo dee markuu aanay meel ay bannaanba ay tahay oo kale iyadoo rasuulka ilaahi laynooga soo naqliyay dhulka inuu yar fadhfadhi jiray si aanay kaadida uguba soo noqon usha waxa loo sidaa u qaadanayayba ama casahan inay ahayd linabshi lardi sulba dhulka adag qoditaankiisa uu kuba qodo markaa uu doonayay xaajadiisa inuu fadhiisto si aan rashaash iyo duldulkaadida uguba iman bal waa umuurihii xadiidka ayay tarjamadani kaba dhigan tahay fawaaidda xadiidkaan kaba qaadayno ayuu dee bukhaarina fiqigiisu waaba taa idhaan fiqulbukhaariyi fii taraajim allah subxana wa tacala acla aclam